xaruntan karantiilka ah ee loogu talagalay in la jiifiyo dadka uu soo ritay cudurka covid sagaal iyo toban ayaa laga daafuray magaalada kismaayo waxaana durbadiiba halkaasi la jiifiyey dad uu soo ritay cudurka covid sagaal iyo toban idris xasan maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa v o a u sheegay in ay dib u howlgeliyeen xarunta karantiilka ee magaalada kismaayo oo xilligan dad la seexiyey kadib markii ay u baahdeen qalabka nayfsiga ee oksijiinta waxaana uu sidoo kale faahfaahinaya xaaladda guud ee cudurka covid sagaal iyo toban ee deegaanada jubbaland
hadda bishan february oo hadda dhammaatay jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuunka covid nineteen dadka aan ka baarnay saddex boqol iyo lix qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka saddex boqol lixda qof oo aan xanuunka ka baarnay afartan toddoba ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii february xanuunka covid nineteen afartan toddobada qof oo laga helay waxay kala joogaan labaatan iyo afar kismaayo ku nool afar iyo toban qof oo ku nool beled xaawo sideed garbaharey ah iyo hal kiis oo doolow ah intaas baa hadda bishii february aan ka helnay bishii mars oo shalay bilaabatay baaritaanka aan sameynay lix qof baa laga helay xanuunka oo shan garbahaari joogtay hal qof oo kismaayo ah marka intaasba hadda xogta dambeysay oo xanuunka covid nineteen ah wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadkaasaan ka helnay ah ma jiraan laakiin waxaa jira garbahaari oo kale dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen laakiin anagu aanan xaqiijin karin dib baa xarunta lowgeeda way shaqaynaysaa si joogto ah shaqaaluhu twenty four hours sagaal sac beenada imaatid way shaqaynaysaa saddex shifta la galaa subax galab habeen waa shaqaynaysaa way furantahay shaqa culus baa ka socotay xaruntaas muddo iska xirnayd oo waxay u xirnayd macnaha iyadoo qalabkeeda waxay ku diyaarsan yihiin kiisas baan jirin lasoo seexinayay hadda laakiin isbuucii u dambeeyey dadkaan kuu sheegay kismaayo lagu baaray badankooda xarunta intay yimaadeen lagu baaray qaar waxaa jira intay yimid ayagoo naqaska hayo la jiifiyey habeen wax seexday naqaska oksijiinta lagu xiray markii ay xoogaa runaadeen isaga baxay inkastoo xaaladaha cudurka covid sagaal iyo toban ay sii kordhayaan haddana waxa uu ku soo aaday xilli meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ay ka jiraan abaaro saameeyey dadka iyo dunyada balse waxaa isweydiin mudan saameyn intee la eg ayaa bulshada uu ku yeelan karaa cudurka covid sagaal iyo toban iyo abaaraha suuragalse ma tahay in ay isa saameeyaan mar kale waxaa su-aashaasi hordhigay idriis xasan maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee jubbaland horta sideedaba abaartu way saameynaysaa xanuunka oo way kordhinaysaa xanuun way kordhinaysaa sababta marka abaar timaado biyola-aan baa imaanaysa biyola-aanta waxaa ka dhalanaya qofku inuu oomo oo waxuu caba waayo ama inuu ugu yaraan nadaafadii ay hoos u dhacdo falaxalkii iyo wuxuu u baahnaa uu waayo labadaas qodobba cudurrada way taageerayaan oo cudurkay sii xoojinayaan oo qofka difaaciisa way yareynayaan inkastoo ilaahay mahadiis ay tahay oo dadka abaartu saameynayso baadiyaha jooga covid nineteen uu ku yiryahay iska jira sababtoo ah baadiyaha waxaa ka jira distancingkii dadku kala fog yihiin waxaa ka jira hawo fiican marka baadiyaha dadka jooga horta waxay ilaahay mahadiisa inaysan covid nineteen uusan saameyn badan kulahayn uusan gaarin ba hadii xaqa marka laga hadlo cudurka covid sagaal iyo toban oo meelo badan oo soomaaliya ka mid ahay saameeyey dad badanna ay u geeriyoodeen shacabka magaalada kismaayo ma yihiin kuwo u diyaargaroobay inkastoo ay aada u yar yihiin dadka raacay tilmaamaha bahda caafimaadka haddana waxaa aada u yar dadka ku baraarugsan halista cudurkaasi sida uu v o a u sheegay farxaan afdhuub oo ka mid ahi bulshada rayidka ee magaalada kismaayo oo bulshadu waxaad moodaa soomaalidu inta badan cudurrada si degdega uma qaataan waanooyinka laga soo jeeday waxaadna moodaa wax soomaalidu dhaqan ahaan ay u leedahay inuu jiro matalan waxaad arkaysaa laba qof ama qof baa ku salaamaya markaad ka durugtay oo tidhaahid waad salaaman tahay wuxuu ku leehay warma covid nineteen baa qaba inuu isku kaa duubaa laga yaabaaba marka waxaad moodaa wax ummadda ku abuuran soomaalida yay jiraan waana dad islaamood iyo kalsooni fara badanna waxay aaminsan yihiin qofku markay dhibaato u timaado xagga minalaahida inooga imanayso taasna marka iimaanka ay qaban baa waxaa keenaysa inta badan inaysan aaminin waxaan ilaahay keenin inuusan ku dhacaynin laakiin wacyigelinta waa la wadaa dadku qaar way xidhaan kismaayiil waxaad moodaa in hadda wixii ka horreeyey aan lagu arag wax la yidhaahdo kaysas walow hadda qofaf laba iyo saddex iyo wax la sheegsheegaayo laakiin maana arag laakiin waxaan soo jeedinaynaa mar kastaba dadku inay ku baraarugaan weliba waxaan ku baraarujinaynaa qaybta traafikada ee baabuurta b lka ah maamusha inay ku khasbaan dadku inay kala fogaadaan meeshii ay ka qaadaysay labaatan ama labaatan iyo dhowr qof ay ka qaadaysay in lagu soo reebo toban qof sideed qof haddii la doono lacagta ha la kordhiyo lacagta waxaa ka muhiimsan caafimaadka ka muhiimsan marka sida laaldigeed waxaan soo jeedinayaa in qof kastaba naftiisa uu ka taxadar nina nin naftiisa uma ilaalin karo laakiin shakhsigu waa inuu naftiisa ilaashada inta badan waxaa furan goobaha waxbarashada garoomada kubadda lagu ciyaaro iyo maqaayadaha iyadoona ilaa iyo hadda aysan jirin amaro ay soo rogeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka jubbaland si bulshada looga badbaadiyo halista cudurka covid sagaal iyo toban aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo